afartaa xaaladood labiyo toban bay ku noqonaysaa labiyo tobankaasaa mid waliba wuxuu sii yeelanayaa qaarkoodna ay midiiba afar gaadsiiyaan markaa haddaba wuxuu ihi sheekhu balan horta dushan mufahanna intaynan misaalka u teginayn wayninka saraf hadday ka jabto calaa sinfayni laba sinfi hadday ka jabto qubilad waxaa la qaabilin sihaamu kulli sinfin sinfi iyo fariiq kasta waxaa la qaabilin sihaamta qolo kasta waxaa la qaabilin bicadadihi tiradiisa laba ayuunbaa ka soo baxayaa inay istawaafaqaan iyo inay tabaayunaan labadaasaad marka hore isu eegeysaa hadda wuxu hi fain tawaafaqaa haddii ay iswaafaqaan rudda sinfu ilaa wafqihi sinfiga cadad ru'uustii waxaad u celinaysaa halkanay masaa'ilkiisa iska tawaafuqeenoo iyo hadday nis iska tawaafuqeen nis baad ka dhigi waxaad dhiganaysaa markaa halkaa cadad ru'uustii niskood ayaad dhigan wa ilaa haddii kaloo aanay tawaafuqin ee maxayse way tabaayuneen turika waad ka tegiyo sidiisaasaad u dayn markaa mid waliba iyo sihaamkiisi way tabaayuneen ama midna waa tawaafuqeen midna waa tabaayuneen waa saddexdaasun ka tawaafuqayna waxaad u celin wafqigiisa ka tabaayunayna sidiisa ayuunbaad u dayn waxaan filaya maqaamkii hore in la fahmo laga gudbay markaa marka aada mid waliyo sihaamtiisii isu eegtay ee kii waafaqayna aada wafqigiisii u celisay kii tabaayunayna tabaayunkiisii ku daysay ama labaduba hadday tabaayuneen mid walba aad sidiisii u daysay ama labaduba hadday tawaafuqeen aada mid walba wafqigiisii u celisay mid hadduu waafaqay midna baayinayna aada midna wafqigi u celisay midna aada baayinisay marka ay ru'uustii oo noocaasi halkaa kuu taallo iyagii baa dabeedna isu eegeysaa saddex arrimood baa afartii arrimood baa isu eego tamaasul iyo tadaakul iyo tawaafuq iyo tabaayun saddexaasaad isugu eegeysaa uma in tamaathala haddii ay isku mid noqdaan cadadu ru'uusi buu ku yidhi cadad ru'uustii ayaa isku mid noqotay isku mid bay noqdeen duriba axadumaa fii asli lmas'ala midkoodun baad qaadi oo aslumasali baad ku dhufan bicawliha maca cawliha wain tadaakhalaa hadday istadaakhulayaan oo masalan midna uu saddex yahay midna lix yahay duriba aktaruhumaa kooda badan baad ku dhufanaysaa mas'aladii wain tawaafaqaa haddii ay iswaafaqaanna duriba wafqu axadihimaa waa da labadii ru'uusood ayaa iswaafaqay wafqiga ayaa dabeedna aada u celin midkood wafqigiisa ayaa fil aakhiri lagu dhufanaya labadii ru'uusood ayaa iswaafaqayoo masalan waxay noqdeen dee lix iyo sideed bay noqdeen marka waa inaad mid wafqigiisa celisaa ood saddex u celisaa ood maxay ku dhufataa fil aakhari kii kale intaa wixii waa markaa waxaa kuu soo baxaa uma alxaasil fi lmas'alati masaladii oo halkaa kuu taalla ayaa dabeedna ku dhufanaysa ad ku darbinaysaa wixii markaa ay gaadho ayaad ay ka ansaxaysaa wain tabaayanaa haddii ay tabaayunaan labadii ru'uusood baa tabaayunoo labiiyo saddex bay noqdeen duriba axaduma midkood baa fil aakhiri lagu dhufanayaa uma intaa dabeedna alxaasilu labadooda marka laysku dhufto waxaa ka soo xasilgaroobaa fi lmas'alati lagu dhufan asu masalihii famaa balaga wuxuu gaadho ayay saxad minhu ka ansaxaysaa marka waa laba darbi oo kala dambeeya mar sihaamtan laysku dhufanayo ee ruusta laysku dhufanayo baan leeyahy iyo haddana wixii kasoo xasilgarooba masaladii lagu sii dhufanayo waa labadaa darbi oo kala dambeeya midna xasuusnow waxa aad masalada ku dhufatay waxaa la yidhaahdaa juz-u sahmi juz-u sahmi baa la yidhaahdaa wadaaka juz-u sahmi faclam anhu waalku raxbiyuu lahaa oo juz sahmigaas waa maxay haddaad masaladii aada halkii ka ansaxaysay aada u qaybiso wixii had isagaa kuu soo baxaya bal haddaba aynu yar misaalin waxaan umala in la yar fahaymi waxaanu idhi labiyo toban masalo ayaa ka soo baxaya marka sihaamtii iyo cadadkoodii marka cadad ruus iyo sihaamtii laysu eego tawaafuq iyo tabaayun inuu midkood tawaafuqo midna tabaayuno iyo inay labaduba tawaafuqan inay labaduba tabaayuno halkaas saddex weeye ru'uustiina cadadiina waxaa la isu leeyahay tamaatul iyo tadaakul iyo tawaafuq iyo tabaayun laba iyo toban bay markaa ku noqonaysa balan misaalin markay labada sinfi iyo cadadkooda tawaafuq ka dhaxeeyo mayd baa dhintayoo wuxuu ka tegey hooyadii lix walaal oo xagga hooye ah labiyo toban nukto oo xagga aabba ah waxaana yacni xasunaanaysaa iminka weliba kuwani way iska sahlan yihiin masaa'ilkaa marka la dhisayo ee la yidhaahdo masale kastaba ha la dhiso masaa'il badan baa caqli ah oo aan yani wax dhici kara aan ahayn dhismaan lagu hagaajinaya misaalada qaarkood waxaan xasuustaa arbacuuna jadda afartan ayeeyaa ku jira sharci ahaanna saddex ayeeyo wax ka badan lamama arki karo oo afar ayeeyo saddexan dhaxlayaan midna ay maxjuub tahay haddana arbacuuna jadda afartan ayeeye misaalada qaarkood ku jira masaa'ilka qaarkood baa waxay ka ansaxayaan soddon kun ayay ka ansaxayaan waa la iskala tegaya lixdan iyo labaatankan iyo intan marka la ydhaha masaa'ilkaa la wada maro markaa hooyo iyo lix walaal oo xagga hooye ah iyo labiyo toban uktoo xagga aabba ah hadda masaladaasaa la doonayaa inaad unugto hooyadu maanta maxay doonaysaa sudus bay doonaysaa walaalaha liumkiina maxay doonayaan aayaddii un soo qabo fain kaanuu agsara min dalika fahum shurakaau fi thuluth hadday midba ka bataan thuluthun halkaa u jooji labiyo tobanka uktana laamkiina maxay doonayaan hulusaan bay doonayaan bal masaladii lix uga dhis lix markaad uga dhisto hooyadii sudusoo halabay qaadato kuwii liumka ahaana laba oo hulusa bay qaateen hablihii ashiqada ama liabka ahaana meesha liab dhaho waxay qaatay ayagana saddex baa ku jira waad u cawnaysaa masaladu toddobay noqonaysaa toddoba markaad uga dhisto bal qolo waliyo hooyada iyada midkeedu wa iskaga filan yahay lix hablood lixda ama inan ama hablood de midkaa doontaba dhe waladlunku isma khilaafaynin maxaa kusoo hagaagay laba waa lix iyo laba maxay markaa samaynayaan markaad soo egta istihaamtii iyo iyo cadad ruusto lixa tawaafuq binisbaa ka dhaxeeya maxaad samaynaysaa markaa ikhwada markaa nisbu celi saddex ka dhigoo halaa kaga tag dabeed rudba sinfu ilaa wafqihi halkuu ina leeyahay weeye saddexdaa halkaa dhigo waxaad u timaadaa labiyo tobankii ikhwo maxaa u yaalla afar baa u yaalla iyagana waxaynu leenahay waxa ka dhaxeeya tawaafuq birubuc baa ka dhaxeeya iyagana rubucu celi iyagana rubucu celi oo labiyo toban rubucoodu waa maxay saddex weeyaan marka halkaa maxaynu ka gudubnay markaynu halkaa marayno inaynu isu eegnay sinfi kasta iyo sihaamtii ka jabtay labadiiba maxay noqdeen baanu idhi tawaafuq waynu celinay kuwii niska iska waafaqeeye lixda iyo labada ahaydna waxaynu u celinay saddex kuwii rubuca iska waafaqeen labiyo tobanka ahaayee ay ka jabtay afartuna afar baynu u celinay rubuca iyo saddex baynu u celinay rubuca halkaa waxaad kaga soo gudubtaa tallaabadii hore maxaa ku hadhay waxaa ku hadhay inaad haddana cadad ruustii isu eegto cadad ruustina waa maxay maanta kuu soo hadhay waa saddex iyo saddex ila waynagana soo burburinoo intaasumaynu kala soo hadnee saddex iyo saddexna maxaa afartii meelood markaad isugu eegto maxay noqonayaan tamaasul mar haddii ay tamaasuleen maxaan nidhi mid baad qaadanaysaa oo aslu masalihii ayuunbaad ku dhufan saddexun waxaad ku dhufataa toddoba koob iyo labaatan bay gaaraysaa halkaasay dabeedna uga ansaxaysaa masaladii kaasi waa miisaal bal mid kale mayd baan inte wuxuu ka tegey hooyo lix ukto oo liuma sideed ukto oo liaba masaladu waa toddobada lafteedii un toddobada lafteedii un bay ka dhismaysaa waa tiradii un baynu yaraynaylayne maxaad markaa eegeysaa lixda walaal maxaa kusoo hagaagay laba maxay markaa labadaasina tawaafuq binis weeyaan waa tiinu soo marayne saddex u celi saddex baad halkaa dhigtay walaalihii akhawaadkii ayaa iyaguna ku yimi maxau yaala afar iyaguna waa imise sideed waxaad u celisaa iyagana tawaafuq birubuc baa ka dhaxeeye iyagana rubuc u celi labaad kala soo hadhaysaa waxaad isu eegtaa markaa ila tallaabadii hore waad ka soo gudubtee waxaad isu eegtaa cadadu ru'uusanimha kuu soo hadhay waa maxay waa saddex iyo iyo laba waa mutabaayinaan hadday tabaayinaanna muxuu ina soo yidhi mid baad qaadi oo ka kalaad ku dhufan laba qaadoo saddex ku dhufo lix bay ku noqonaysaa lixdaa haddana intaad sii qaadato aslu maslihii ku dhufo oo toddoba ah labiyo afartan bay ku noqonaysaa halkaasay ka ansaxaysaa dabeed halkaa ayay ka ansaxaysaa haddii aynu sii wadno misaal kale lix saddex hablood mayd baan inta wuxuu ka tegey saddex hablood oo dhalay iyo laba okto markaa maxaynu samaynaynaa maxaynu masalada uga dhisaynaa saddex baad masalada uga dhisaysaa saddex markaad uga dhisto waxaad siinaysaa ukhtooyin saddexda binto waxaad siinaysaa hulusan oo laba ah sow sida maaha saddex binto iyo waxaynu ku soo dhex jirnay faracii tasxiixu lmasaa'il masalooyinka markay jabgalo sidii looga saarayey ee loo ansixinayey ee sinfi walba loo siinayey wixiisii oo saxiixoo si siman ugu qaybsamaya markaa sheekhu wuxuu inoo soo tilmaamay haddii sinfi keliya ay ka jabto in sihaamta ka jabtay iyo cadadu ruustooda un la isqaabilinayo oo tabaayun iyo tawaafuq la isugu eegayo haddii markaa ru'uusta iyo sihaamtu ay tabaayunaan ru'uusta madaxyooshoo dhammaystiran ayaa aslu masalaha lagu dhuftaa haddii ay iswaafaqaanna wafqiga cadadku uu sihaamta ka waafaqay ayaa lagu dhuftaa aslu masalaha wixii ay gaadha ayay ka ansaxdaa haddii ay markaa laba sinfi ka jabto waa in inkasarad calaa sinfayni hadday laba qodo ka jabto quubilat waxaa la qaabilin sihaamu kulli sinfin sinfi la arko iyo qodo kasta sihaamtiisa waxaa la qaabilin bicadadihi madaxyaalkiisa tiradooda ayuunbaa la qaabilin fain tawaafaqaa haddii ay iswaafaqaan sihaamta iyo cadad ruusu ruddo sinfu sinfiga waxaa loo celinaya ilaa wafqihi wafqigiisa ayaa loo celin halkaa uu ka waafaqay ayaa loo celinayaa wa ilaa haddii kale oo ay tabaayunaan macnaha sihaamta iyo cadadku hadday tabaayunaan labadooduba ama mid ahaantood turika sinfiga mubaayinka ah cadad ruustiisa si oda ayaa loo daynayaa markaa waxaynu nidhi waa laba jaran jaro oo mar waxaa laysu eegayaa sihaamta sinfi kasta iyo ru'ustooda madaxyaalkooda ayaa laysu eegayaa labadaasun baana laysugu eegayaa tabaayunka iyo iyo tawaafuqaasaa laysugu eegayaa markaa haddii ay tawaafuqaanna wafqiga ayaa loo celiyaa haddii ay tabaayunaanna sidiisa ayaa lagu daayaa markaa kadib ayaa haddana waxaa loo soo gudbaa ru'ustii oo kii tabaayunayna sidiisii loo daayey intiisii tiradiisii caadiga ahayda kii kalena wafqiga loo celiyey labadoodaas ayaa loo laysu eegaa umadu waa intaa halkaa dambay dabeedna jaranjaradaa dambay ka hadlaysa uma in tamaasala haddii ay tamaasulaan oo ay isku mid noqdaan cadadu ru'uusi duriba axaduhumaa fii asli mas'alati midkood ayuunbaa aslumasalaha lagu dhuftaa bicawliha maca cawliha haddii ay macalcawl ahayd wain tadaakhala haddii ay istadaakulaanna duriba agtaruhumaa kooda badan ayuunbaa lagu dhuftaa aslu maslihii wain tawaafaqaa haddii ay iswaafaqaanna duriba wafqu axadihimaa midkood wafqigiisa ayaa fil aakhari ka kale lagu dhuftaa midkood wafqigiisa ayaa ka kale lagu dhuftaa uma intaa dabadeed alxaasilu marka wafqigaa kii kale lagu dhuftay waxaa ka soo xasilgaroobaa fi lmas'alati masalada lagu dhuftaa wain tabaayana haddii ay tabaayunaan labadii ru'uusood hadday tabaayunaanna labadii madaxyaal hadday tabaayunaanna duriba axaduhumaa midkood baa fil aakhari lagu dhuftaa markaad labadoodii isku dhufato uma alxaasilu waxaa ka soo xasilgarooba ayaa fi lmas'alati mas'aladii lagu dhuftaa marka amhilo dhowra ayaynu soo marnay bal amhilo kalena misaallo kalena waynu sii raacinaynaa waxaynu nidhi misaal ahaan wuxuu ka tegey maydku saddex hablood uu dhalay iyo laba walaal oo labo ama xagga hooyo xaggooyo xagga aabbaay ka walaalayihiin ama xagga aabbowna ay ka walaala yihiin masalada markaad dhisayso maxaad maxaadu faradahe ku jira saddexda hablood dee waxay maanta doonayaan hulusaan labada walaal iyagu waa casabo masaladii saddex ku dhis hablihii laba sii halka soo hadhayna waxaad siisaa labada walaal labadooduba markaa way ka jaban tahay markay labadoodiiba ka jabtay jaranjaradii hore mar oo waxaad isu egtaa saddexda hablood iyo sihaamta ka jabtay oo laba ah sow tabaayun kama dhaxeeyo saddexda hablood cadruustooda sidooda u daa waa ilaa turikadii weeyaan sidooda u daa labada walaal maxay heleen hal sahmi halkii sahmiye ru'uustooda markaad soo eegtana tabaayun baa ka dhexeeyo waa labiyo mid ayagana turikadho sidoodii u daa markaad mid walba aada sihaamtii iyo ru'uustiisii aada soo eegtay tabaayunayna mid walba sidiisii aada u daysay labadoodii markaa u kaalay haddana waa saddex hablood iyo laba inan saddex iyo laba markaad soo eegtana cadadkaasina waa mutabaayin maxaynu markaa samaynaynaa waa halkan ugu dambaysay inu yihi wain tabaayanaa duriba axaduhumaa fi laakhiri markaa midkood midka kale ku dhufo saddex laba ku dhufo ama laba saddex ku dhufo lix bay kuu noqonaysaa uma alxaasilu fi lmas'alati inta xaasilka ee labadaa isku dhufashooda kaga soo baxdaad masaladii ku dhufanaysaa lix baa imika inoo soo xaasilgarooday soo maaha aslu masalihiina muxuu ahaa saddex buu ahaa saddexdaasun ku dhufo maxay kuu noqotay markaa sideed iyo toban sideed iyo tobankaas ayay ka ansaxaysaa sideed iyo tobankaas markaa ka ansaxaysaa xagga dambe inoogu sheegi doonaaye waxa aad masalada ku dhufatay ayuunbaa cid waliba waxay lahayd adigu masaladii hore ay ka qaadatay aad ugu dhufanaysaa saddexda hablood maxay masaladii hore ka qaateen laba sow maaha lix ugu dhufo labiiyo tobankaasay iyagu qaadanayaan labada walaalna maxay qaateen hal un lixdii ugu dhufo lix bay iyaguna qaadanayaan markaad doonaysa masalada dambe inaad qaybiso isagaa xagga dambe inoogu sheegi doonee masaladii hore qofku wuxuu ka qaatun baad masaladan dambe ugu dhufanaysaa yani waxaanaad ku garaacday misaallo kale aan sii raacino masalan markay labada sinfiye cadadkooda midna iswaafaqay midna uu tabaayunay ayaynu ayna misaalinaynaa mayd baa dhintay oo wuxuu ka tegey lix hablood oo dhalay iyo saddex walaalo ama xagga aabbiyi xagga hooyabay ka walaalayihin amna xagga aabbaay ka walaalayihiin masalada marka u horeysa waa tii oo kale saddex baad ka dhisaysaa labada ha lixda hablood waxaad siisaa laba saddexda ikhwana maxaad siinaysaa hal bar haddaba jaranjaradii hore waxaad isu egtaa qolo kasta iyo sihaamtay qaateen lixda hablood maxay qaateen labay qaateen markaad isu egto maxaa ka dhaxeeya tawaafuq binisbaa ka dhaxeeya hablaha markaa rudbo sinfu ilaa wafqihidii weeyaan sinfiga waxaa loo celinayaa wafqigiisa markaa markaa hablaha wafqigooda oo niskaasa u celiyo saddex ka dhig saddex baad ka dhigtay saddexdan walaal maxay iyagu heleen hal halkii iyo markaad isu eegto ruustoodii oo saddexa tabaayun baa iyana ka dhaxeeya iyagana sidooda aad u daynaysaa maxaad markaa samaynaysaa waxaad isu eegaysaa haddana labadii ru'uusood lixdii hablood saddex baa inooga soo hadhay walaaluna saddex bay ahaayeen maxay markaana noqdeen mutamaahilayn maxaanuu ina soo yidhi uma in tamaatala cadadu ru'uusi duriba axadumaa fii asli lmas'alati markaa saddexuun saddex ku dhufo maxay noqonaysaa markaa sagaal bay noqonaysaa sagaalkaasay markaa ka ansaxaysaayo ay uga qaybsamaysaa mihaal kale afar hablood iyo saddex walaal oo ay xagga aabba ka walaala yihiin mayd baa dhinta wuxuu ka tegey afar hablood uu dhalay iyo saddex walaal oo ay xagga aabba ka walaala yihiin bal u qaybiyo masalada saddex un ku dhis ila ulusaanun baa wax farada ku jire saddex markaad ku dhistay hablihii laba sii saddexdii walaalna maxaa usoo hadhay waxaa usoo hadhay mid iyagana waa bu uma qaybsanto marka haddaba markaad afartii hablood iyo labaday qaateen isu eegto maxaa ka dhexeeya tawaafuq binus afartii hablood waxaad u celisaa laba u celi saddexdii walaalna halkoodii u daayo midh baa ka jaba iyagana tabaayu weyaana turika kaana dho halkiisaa ku daa maxaa markaa meeshii ku yaalla laba hablihii ka soo baxay ilan way tawaafaqeene iyo saddexdii tabayun baa markaa ka dhexeeya midkooda qaado ka kale ku dhufo maxaa kuu soo baxaya lix baa kuusoo baxaya laba markaad saddex ku dhufato waxaad kusii dhufataa aslu masalihii ayagana kusii dhufo sideed iyo toban ayay iyana ku noqonaysaa halkaasay ka qaybsamaysaayo ay uga ansaxaysaa marka haddaba misaaladu waa ilaa labiyo toban misaal buu dhigaya muqnigaa wada dhigaya oo waa la iska fahmi karaa taase waxa laga maarmaan ahun labadaa jaranjaro inaad kala fahamto labadaa jaranjaro waa inaad kala fahamtaa oo marka u horeysa waxaad isu eegeysaa dadkanay ka jabtay iyo sahmiyaalkan ka jabay ayuunbaad isu eegeysaa waxaanad isugu eegeysaa waa tawaafuq iyo tabaayun haddii ay tawaafuqaanna silfiga wafqigaad u celin haddii ay tabaayunaanna sidooda ayaad ku dayn kadib baa waxaad isu eegeysaa haddana labadii ru'uusood oo hadday tabaayuneenna sidoodii ah hadday tawaafuqeenna mid wafqi loo celiyey ayaad isu eegeysaa afartii arrimood baad isu eegeysaa ee tamaahul iyo tadaakhul iyo tabaayun iyo tawaafuq afartii arrimood baad isu eegeysaa hadday tamaahulaan midkood baad qaadanaysaa ka kalaad ku dhufanaysaa haddii ay tadaakhulaan ka badan baad qaadanaysaa kaka aada masaladii ku dhufanaysaa haddii ay tawaafuqaanna mid baad wafqigii qaadi oo ka kalaad ku dhufan oo dabeedna waxaa kasoo xasilgarooba aslu masalaa ku dhufan haddii ay tabaayunaana labadooda intaad isku dhufato ayaad waxaa kasoo xasilgarooba ku dhufanaysaa aslu masalihii markaa tamaasulka midunbaad soo qaadan kaasaad aslu masalihii ku dhufaysaa jaranjaro dhexe mari maysid markay tadaakulaanna ka badanunbaad qaadan oo aslu masali baad toos ugu dhufanaysaayo jaranjaro ma maraysid laakiin labada kale markay tawaafuq iyo tabayunka jaranjaro dhexaad baad maraysaa oo markay istawaafuqaan mid wafqigiibaad ka kale ku dhufan wixii kasoo xasilgaroobaad haddana aslu masalihii kusii dhufan markay tabaayuneenna labadooda inta laysku dhufto ayaa waxaa kasoo xasilgarooba aslu masalaha lagu dhufanaya yacni intaasun in la fahmo ayaa muhiima intaa haddii la fahmo misaalkana laysdul taago way iska fududaanaysaa laguna celceliyo bal aynu taa kasii gudubna haddaba wain tabayana durib axadumaa fi laakari uma alxaasilu waa fi lmas'alati lagu dhufan famaa balaqa wuxuu gaadha ayay saxad minhu masaladu ka ansaxaysaa wa yuqaasu calaa haada kan waxaa looga qiyaasanayaa alinkisaaru jab alaa alaaatin calaa halaaثati asnaafin saddex sinfi ay ka jabtay iyo wa arbacatin afar walaa yaziidu mana kordhayo alinkisaaru jabkuna calaa daalika kaa ka kordhi maayo faidaa aradta marka aada doonto dabeed macrifata nasiibi kulli sinfin sinfi la arkaa nasiibka uu ka helay markaad doonto inaad ogaato min mablaqi lmas'alati mas'aladu halkay gaadhay fadrib nasiibahu nasiibkiisa min asli mas'alati uu ka helay waxaad ugu dhufataa fii maa darabtahu fiiha masalada waxaad ku dhufatay famaa balaqa wuxuu gaadhaa fa huwa nasiibuhu waa sinfigaa nasiibkiisii uma intaa dabeed taqsimuhu waxaad u qaybin calaa cadadi sinfi sinfiga tiradiisi baad dabeedna u qaybin bal aan kana eegno mala waxbaa ka jira weligunbaa fahmadiisi wuxuu yidhi sheekhu markaynu soo miisaalinay iyadoo hal sinfi ka jabtay waynu soo miisaalina iyadoo laba sinfi ka jabtayna waynu soo miisaalina haddaba wuxu uhi dee ku wadi maayo une kaasun waxaad uga qiyaasataa marka ay ka jabto saddex qolo iyo marka ay ka jabto afar qolo jabkuna intaa kama kordho haddaba bal aynu labadaba misaalino bal waxaad eegatae misaalkaa muqnigu dhigayo jaddatayn alaaa ikhwa lium wacamayn waxa meesha jooga laba ayeeyo waxaa kaloo jooga saddex walaal oo liuma waxaa jooga laba adeer bal hadda masalada markaa taasiili asalkeedii baynu raadinaynaa labada ayeeye maxay leeyihiin sudus bay leeyihiin saddexda walaal ee liumkiina maxay ayana wax ku dhaxlayaan ulu ayay wax fayn kaanu aksara min dalika falhum shurakaau fi ulu ulu bay wax ku dhaxlayaan sudus maaha labada adeerna waa casabo waa baaqi sugayaan bal haddaba sudus iyo ulu way istadaaqulaan kasare karoonun baad masalada asal uga dhigaysaayoo lixdaynu ka dhigaynaa labada ayeeyo maxay ay sudusku waa yeelanaya waa maxay waa hal saddexda walaalna maxay leeyihiin hulus oo laba ah labada adeerna maxaa u soo hadhay saddex bal saddexda qoloba markaad eegto way ka jaban yihiin labada ayeeye maxay qaateen hal bay qaateen oo hal dee si siman uguma qaybsamo waa ka jaban yahay maxaana ka dhaxeeya markaad eegto dee waa tabaayun bal labadii ayeeye turi kadho halkoodaa labada ayeeye udaa alaaa ikhwatin lium waxa yimi laba saddex walaalo xagga hooye ah oo maxay qaateen laba ayagina maxay noqdeen waa tabaayun ayagana turi kadho halkaa ayana kaga tag waxa ku yimi labadii adeer maxay ayana meesha ka heleen saddex bay ayana ka heleen saddex iyo labana isuma qaybsanto turi kadho ayagana halkaa ku daa taranjaradii hore waa taa waynu ka baxnay oo ahayd inaynu isu eegno qolo walba cadad ruusood iyo sihaamta ka jabtay inaynu isu eegno jaranjaradaa waynu ka gudubno waxaan ihi labada ayeeye hal bay qaateen way ka jabantahay halkaa ku daa saddexda walaal hulus bay qaateenoo laba ahoo way ka jabantahay ayagana waa tabaayun halkaa u daa labada adeerna saddex baa u soo hadhayo ayana way ka jabantahay halkaa u daa tabaayun bay noqday jaranjaradii saddexaad maxay ahayd markaa jaranjaradii labaad in haddana ru'uusaha la isu eego ruusi madaxyaalkii baynu soo eegnayoo waxaynu nidhi labada jaddo iyo labada cam waa mutamaasil waa isku mide midkooda reeboo mid soo qaado saddexda u geed tabaayun baa ka dhaxeeya maxaynu nidhi ru'uusi hadday tabaayuntana maxaynu nidhi midkoodinka kale lagu dhufto laba saddex ku dhufa markaa lix bay ku noqonaysaa lixdaa waxaad kusii dhufataa haddaba ma alxaasilu fi asli maslati lixdii kusii dhuf labiiyo toban bay ku noqonaysaa waxaan leeyahay lix iyo soddon lix iyo soddon bay ku noqonaysaa lix iyo soddonkaasay dabeetana uga qaybsamaysaayo waa halka masalada dambe uu ku sheegaye lix iyo soddonkaa maxaynu masalada ku garaacnay sow lix maaha qof waliba wuxuu masaladii hore ka qaatan baad ugu dhufanaysaa ayinku maxay ka qaateen waxay ka qaateen sudus oo hal ahaa lix ugu dhufo lix bay qaateen saddexda walaal masaladii hore maxay ka qaateen laba laba lix ugu dhufo labiiyo toban labada adeer maxaa usoo hadhay saddex saddexun lix ugu dhufo ayagana sideed iyo toban so sidaa kumay dhammaanin taasina waxa weeye marka ay saddex ka jabtay waxaa kaloo looga qiyaasanayaa buu ihi walinkisaaru fiiha calaa asnaafin arbaca afar qolo markay ka jabtana ayana saasaa looga qiyaasay bal misaalkaa kalena eego wuxuu ihi zawjatayn arbacu jadaad alaaa ikhwatin lium wacamayn meesha nin baa geeriyooda wuxuu ka tegey laba islaamooduu qabay afar ayeeyo saddex walaalay xagga hooye ka walaala yihiin iyo laba adeer bal masalada waxaynu raadinaynaa asalkeeda hore labada zawje maxay leeyihiin maanta rubuc bay leeyihiin waayo dee farac ma joogo afarta ayeena maxay leeyihiin sudus bay leeyihiin saddexda ikhwaanli umkiina maxay leeyihiin hulus dabeetana labada camno waayo waa casabo bal haddaba waxaad isu eegtaa horta hulus iyo sudus iyagu way isdaaquleenay ishoosgeen maxaa meesha isku soo hadhay rubuc iyo iyo sudus ba isku soo hadhay tawafuq binis baa ka dhexeeya mid niskii qadabka kale ku dhufo labiiyo toban bay horta masaladu kaaga soo unkamaysaa labiiyo toban markay kaaga soo unkantay maxaa u rubca saddex baa u rubcee labada zawjasii maxaa u sudus ah laba labadaan waxaad see afartii ayeeyo maxaa u hulus ah afar waa saddex meelood oo midna afar ah labiyo tobanku afartaana waxaa taa saddexda walaal ee liumka ah maxaa soo hadhay markaynu ka bixinay saddex iyo laba shan afar kalena aynu ka bixinay sagaal saddex baa soo hadhay saddexdaasina waxay u yaallaan labadii adeer intaba way ka jaban tahay afartaba markaa way ka jaban tahay maxay ahayd markaa jaranjaradii ugu horreeysay inaynu isu eegno qolowal iyo tihaamtooda inaynu tihaamtii ru'ustooda inaynu isu eegno ayay ahayd waayo waxaynu ka soo bilownay labada zawjo maxay qaateen saddex saddex iyo laba markaad isu eegto waa mutabaayinaan turi ka dhaho labada zawjo sidooda u daa afarta ayay yaa ku yimi maxay qaateen sudus bay qaateen oo imise ah laba ah iyaga tawaafuq binis baa ka dhaxeeye labada ayeeye laba kas iyo ayaga tawaafuq baa ka dhaxeeye tawaafuq binis baa ka dhexeeye laba kasoo reeb saddexda ikhwaali umka ah ayaa iyaguna ku yimi maxay qaateen afar afartii iyo cadiruustooda isu eg tabaayun weeyaane saddexdaana halkoodaa ku daa labadii adeeru kaalay maxay qaateen saddex saddex iyo isu egayeena tabaayun weyna iyagana halkaa kaga tag jaranjaradaa waad ka gudubtay haddaba haddana waxaad kusoo bilowdaa tii kale madaxyaalkooda inaad isu eegto waxaynu leenahay labada zawjo iyo afartii ayeeyo laba ka soo hadheen ila intihaamtoodii bay tawaafuqeen iyo labada cam waa mutamaasileyn waa mutamaasil saddexdoodaa laba qura ka soo qaado maxaa kuu imanaya dabeed saddexdaa laba ka soo hadhay iyo saddexdii walaal maxaa ka dhaxeeya tabaayun maxaynu nidhi markaa laba qaadoo saddex ku dhufo lix bay ku noqotay lixdaasun waxaad ku dhufataa labiyo toban lix markaa labiyo toban l lagu dhufto waa labiyo toddobaatan labiyo toddobaatankaas ayay dabeedna si wanaagsan uga qaybsamaysaa wa halkaa markaa wuxuu yidhi wayuqaasu calaa haadaa kan aynu soo marray waxaa looga qiyaasaan alinkisaaru jab alaa alaatin calaa alaaati asnaafi saddex sife ay ka jabtay iyo wa arbacatin afar walaa yaziidu linkisaaru jabkuna ka kordhi maayo calaa daalika afartaa sifi kama kordho haddaba markaad intaa ka soo gudubto amhiladeeduna dee aad bay u fara badan tahay oo marka la yidhaahdo mid kasta hala misaaliyo aad bay u badataa sidaa daraaddeed waxaa ku jira misaallo fara badan oo caqli ah ee aan dhici karaynin ee haddana xisaabta un la marinayo waataynu misaalada qaarkood tilmaanay in afartan ayeeye lagu soo daro arbacuuna jadda masaa'ilka qaarkood sida loo wado soddon kun konton kun qaar baa gaadha jus-u sahmiga keliya masalada lagu darbinayo ayaa mararka qaar laga inuu soddon kunba noqdo oo masalan hadday afartoodiiba dee tabaayunaan mid baad midkii ku dhufan wixii markaad isku labadoodaa isku dhufatas haddana kuwii kale usii eegi way tabaayun haddana ka saddexaad kusii dhufan haddana ka afraad baad kusii dhufan marka intaasi isla korodhay xaasilku soo baxbaad ismasali u iman markaa dee waxay noqonaysaa kumanyaal bay gelaysaa haddaba wuxuu sheekhu yidhi fa idaa aradta marka aada doonto masalada intaa tasxiixisay dee macrifata nasiiba nasiiba nasiibi kulli sinfin sinfi la arko qolo la arko oo qolyaha ay ka jabtay ah nasiibkooda inaad ogaato markaad doonto min mablaqi lmas'alati masaladu halkay gaadhay sinfi weliba wuxuu ka helaya markaad doonto fadrib waxaad ku dhufataa nasiibahu sinfigu wuxuu ka helay min asli lmas'alati mas'alada asalkeeda sinfigu wuxuu ka helay fii maa kii ku dhufo darabtow fiiha masalada aad ku dhufatay famaa balaqa wuxuu gaadho dabeed ku dhufashadaasi fa huwa nasiibuhu nasiibkiisii weeyaane bal ogow uma intaa taqsiimhu waxaad u qaybin calaa cadadi sinfi sinfiga tiradiisa ayaad u qaybin halkaa dambe macnaha uga jeedaa waxa weeye iminka saw labada zawjo sinfi maaha afarta ayeeyena waa sinfi saddexda walaalomkiina waa sinfi labada adeerna waa sinfi waxaad doonaysaa inaad ogaato qolo waliba masaladu halkay gaadhay intay ka heshay inaad ogaato masaladu waxay inoo gaadhay asalkeedu labiiyo toban bay ahayd baynu nidhi waxaana inoo gaadhay labiiyo toddobaatan markaa muxuu ku yihi markaa doonto nasiib kasta nasiibka sinfi kasta inaad ka ogaato min mablaqi masala masaladu halkay gaadhay oo labiyo toddobaatanka ah fadrib nasiibahu sinfigaa doonaysa nasiibkiisa inaad ogaato waxaad ku dhufataa min asli mas'alati masalada asalkeedii hore labiyo tobankii sinfigu wuxuu ka helay waxaad ku dhufataa fii ma darabtahu masalada waxaad ku dhufatay bal hadda halkaa jooji waxaynu leedahay labada labada zawjo maxay masaladii hore ka qaateen waxay ka qaateen rubuc oo saddex ahaa saddexdii un waxaad ugu dhufataa lixdii aada masalada ku dhufatay sideed iyo toban halkaasay markaa ayagu intaasay labiyo toddobaatankii ka heleen afarta ayeeyo maxay lahaayeen laba laba un lix ugu dhufo labiyo toban bay iyagana u noqonaysaa saddexda walaal maxay lahaayeen afar afar waxaad ku dhufataa lix afar iyo labaatan labada adeer maxay masaladii hore ka helayeen saddex saddex waxaad ugu dhufataa lix sideed iyo toban horta waynu ogaanay markaa sinfi kasta mablagii masaladu halkay gaadhay wuxuu ka helay uma taqsimuhu waxa weeye calaa cadadi sinfi haddana qolo waliba ilan jiray ahaayeene waxaa u soo baxay u qaybi oo maxaynu idhi labada zawjo maxay masaladii hore ka heleen baynu nidhi laba waxaan leehay saddex saddexdii markaad ugu dhufatay wixii aad masalada ku dhufatay oo lixa maxay u noqotay si sideed iyo toban sideed iyo tobankii un markaa u qaybi labadooda sidaas weeye saddex lagu dhuftay lix waa sideed iyo toban soo maaha labadoodii inu qabiyo markaa waxay noqonaysaa misagaal afarta ayeeyo maxaynu idhi maxay helayaan labay heleen oo labiyo toban ayagiina u qaybi afartoodii oo min saddex bay helayaan ayaguna uma taqsimuhu calaa cadadi sinfidu waa caynkaa saddexda walaalee liumkaahi maxay heleen afar iyo labaatan soo may hayn intay heleen iyagu waxay ahayd masaladii hore waxay ka heleen afar lagu dhuftay lix afar iyo labaatan afar iyo labaatan loo qaybiyey saddex markaa maxay noqonaysaa min sideed soo maaha min sideeddaasay iyaguna yeelanayaan labada adeer maxay qaateen saddex bay qaateen lagu dhuftay lix sideed iyo toban laba markaa u qaybi iyaguna waa min sagaal soo maaha sidaas weeye markaa waa labadaa jaran jaro faidaa aradta markaa doonto macrifata nasiibi kulli sinfin sinfi la arka nasiibkiisa inaad ogaato markaa doonto min mablaqi lmas'alati masaladu halkay gaadhay oo labiyo toddobaatankaa fadrib nasiibahu sinfigaa nasiibkiisa min asli masalati uu ka helay waxaad ugu dhufataa fii ma darabtahu fiiha masalada waxaad ku dhufatay qof walba waxaad ugu dhufataa un nasiibku labiyo tobankii ka helay sinfi la arkaa nasiibku labiyo tobankii keenu lixda ugu dhufo masaladana waxaa lagu dhuftayna waxaa la ydhaha weligeen yayda ka lumin juzu sahmi baa la ydhaha juzu sahmiga ugu dhufo famaa balaqa wuxuu gaadhaa fa huwa nasiibuhu sinfigaa nasiibkiisii weeye uma intaa dabeedna taqsimhu waxaad u qaybin calaa cadadi sinfi sinfiga tiradiisa ayuunbaad u qaybinaysaayo ilan sinfi waliba tiruu sii ahaaye ayaad u qaybin wallahu aclam farcun haadaa farcun kan mid laga farciyey weeyaan masaa'ilkii hore marka halkaa hore wuxuu inooga soo hadlay tasxiixu lmasaa'il masalooyinka sidii loo saxiixinayey ee jabka looga saarayey weliba marka ay meyd keli ah ay tahay bay ahayd haddana iyadoo la tasxiixinayo meyd iyo wax ka sii badan loo tasxiixinayo ayuu halkan nooga gelaya munaasakaad baa la yidhaahdaa marka waa nooc tasixu lmasaa'il un ka mid a sidaa daraaddeed buu farac uga cabiray markaa nasuuna luqa ahaan waxaa la yidhaha shayga oo la buriyo oo la suuliyo nasakat ishamsu adilla bimacnaa cadceedii harhkii ayay tegsiisay xagga istilaax ahaan waxaa la yidhaahdaa ama fuqahadu waxay u yaqaanaan masalan iyadoo qof uu geeriyooday oo aan weli tarikadiisii iyo wixii uu ka tegay aan la qaybinin oo mid kaloo dhaxalkii lihi uu geeriyoodo ama mid labaad ama mid saddexaad intaan tarikadii la qaybinin qofkaa hore dhintay ayuu qof dhaxalka ka mida dhaxalka dadkii lahaa ka midi oo haddana dhimanaya markaa munaasakana waxaa loogu magacaabay dee maalkiiba kaa dhintay ka guuraya oo kaa kale usoo guuraya waxaanay ka mid tahay faraaida ama dhaxalka meelaha ugu adag ayay ka mid tahay haddii loosii yar fiirsado oo lays-yar dul taagana wax adayg oo caynkaasa ma laha wuxuu sheekhu uhi maata idaa maata marka uu dhinto can warahatin marka uu shaksi ka dhinto dad dhaxlaya fa maata dabeedna u dhinto axaduhum midkood qabla alqismati intaan la qaybinin maalkii bal waa la eegaye fain lam yarisi haaniya ka labaad haddaanay dhexlaynin hayrulbaaqiina kuwa soo hadhay hayrkood haddaanay dhexlaynin ee ayaga un ay dhexlayaan wa kaanuu haday irhum dhexalkooda minhu ka labaad ay ka dhexlayaanna ka irhim dhexalkoodii min alawali ay ka dhexlayeen oo kale uu yahay jucila waxaa laga yeelayaa kaana haaniya ka labaad sidii oonu lam yakun ahayn oonu jirinba waqusima maalkiina waxaa loo qaybin bayna albaaqiina kuwa soo hadhay ayuunbaa loo qaybin wadalika misaalka ikhwatin walaalo lab iyo waakhawaatin walaalo dhadig weeye aw baniina ama wiilal iyo wabanaatin hablo u meydku dhalay oo maata uu dhintay bacduhum barkooda canilbaaqiina inta kale baaqiga u ka dhintay waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu shaksi geeriyoodo wuxuu shaksigaasi ka geeriyooday can warahatin dad oo warasaah oo dhaxlayo oo dhaxalkiisale ayuu ka geeriyooday fa maata axaduhum qabla alqisma dadkii uu ninkaa hore ka geeriyooday ee dhaxalka lahaa ayaa mid ka midii uu geeriyooday qabla alqismati litarikati almeyt alawal meydkoodaa horey dhexlayeen tarikadii iyo wuxuu ka tegey intaan la qaybinin ayuu mid kala dhintay bal haddaba masaladaa waad fiirin wuxuu yihi fain lam yaris athaniya almayt athani maydka labaad haddaanay dhexlaynin hayrulbaaqiina kuwa soo hadhay mooye cid kale ma dhexlayso kuwa soo hadhay mooye cid kale ma dhexlayso maydkaa hore intii dhexlaysay ayuunbaa kan dambe ee geeriyoodayna dhexlaysa wa kaana irhuhum waxaanu haday dhexalkooda irhuhum bimacnaa kuwa hadhay ay dhexlayaani minhum maydka labaad dhaxalkooda ay dhexlayaanna wuxuu ahaaday ka irhim dhaxalkii oo kale min alawali min almeyt alawali meydkii hore siday u dhexlayeen bay u dhexlayaan juucila waxaa laga yeelayaa kaana haaniya lam yakun sidii wax aanu meydka labaad jirinba tiradaba ku jirin waqusima bayna albaaqiina shaygii laga tegana inta soo hadhay ayuunbaa loo qaybinayaa shaygii soo hadhayna waxaan le maalkii iyo wixii laga tegayna inta soo hadhunbaa loo qaybinaya yacni waa wax iska fududoo waxa weeye nin baa dhintayoo wuxuu ka dhintay dad dadkii oon weli maalkii qaybsan buu mid kala dhintay haddaba kaa kale waxa dhaxlaya waxa weeye un intii ka hore dhexlaysay isaga marka laga reebo ilaa isagii baa maanta la dhexlayaaye intii meydka hore dhexlaysay ayaa dhexlaysaa isla markaana siday u dhaxlayaan yacni kan dambe waa siday ka hore u dhexlayeen oo isma bedelayo faradkoodii waxay qaadanayeen iyo qaabkoodiina isma bedelayo siday ka hore u dhexlayeen bay kana u dhexlayaan waxaa laga dhigayaa buu yidhi bimacnaa xagga xisaabta iyo gaabinta ayuunbaa looga jeeda waajib sharciga maaha waxaa laga dhigayaa uun sidii waxaanu kalabaad jirinba kalabaad si aanu waxaanu jirinba oo misaalkeeduna waxa weeye waa walaalo lab iyo walaalo dhadig iyo wiilal iyo gabdho meydku dhalay oo dabeedna qaarkood qaarkii kale ay ka dhinteen marka waxaa uun laga dhigayaa uun kuwanka hore ka dambeeyey inaanay jirin oo kale unbaa laga dhigayaa mithaal ahaan nin baa wuxuu ka dhintay afar wiiluu dhalay iyo afar habloodoo u dhalay sideebaa loogu qaybinayaa masalada marka aad intaa dhaxal siinayso sideebaa loogu qaybinaya waataynu soo marnayn yacni afarta inan waxaa laga soo qaadayaa sideed hablood afarta hablood oo labiyo toban hablood ayuunbay noqonayaanoo maalkii labiyo toban ayuunbaad ku dhisaysaa marka haddaba inan ka midii uu dhinto inan baa dhintay iyadoon maalkii hore la qaybin baa inan dhintay maxaad maantana ugu qaybinaysaa toban baad ugu qaybinaysaa kaasunbaad ka saaraysaa uun saddex inan oo lixa iyo afartii hablood tobankaasuunbay masaladu noqonaysaa weligaaba sii wad yani hadduu mid labaad dhinto maxaad haddana masaladii ku qaybinaysaa sideed baad ku qaybinaysaa hadduu mid kala dhinto hadday inanimo sala dhibato ka soo qaad toddobaad ku qaybinaysaa yani waa saasoo kale ka ikhwatin walaala iyo waa akhawaatin walaala dhadig aw baniina wa banaatin ama wiilal iyo hablo uu maydku dhalayoo maata bacdum can ilbaaqiina labadaba wuu yeela halkaasi maata bacdum can ilbaaqiina laa markaa haddaba sheekh wuxuu horraysiiyey walaalaha ayuu wiilasha ka horraysiiyey maxaa yeelay xagga maydka hore iyo maydka labaad labadaba waa isku mid ayagu walaaluhu oo masalan marka dee ah ila ila markay ikhwo ahaayeen markaynu mayd ikhwan leen walaal markaynu leenahay yaa geeriyooday dee walaalkood markan kale walaal kale geeriyoodana maxay ku dhexlayeen haddana walaalnima uun laakiin wiilashu ayagu way isyar khilaafayaanoo dee masalan markaynu leenahay inamo iyo hablow maydku dhalay markaa waxay ku dhaxlayaan wiilnimo iyo inanimay ku dhaxlayaan marka mid ka mida ayaga ka dhinto markaana maxay ku dhaxlayaan walaalnimay ku dhaxlayaan markaana laakiin xagga kaleanu iska bedelayninoo labadiba waa casabadaasoo dee habluhuna maxay noqonayaan caasibun bikayrihi bay noqonayaan oo casabun bay noqonayaan markaa dhaxalkoodii baan isbedelaynin ee halkaa ayuu marka horena bunuway ku dhaxlayaan marka dambena ukuway ku dhaxlayaan laakiin walaaluhu maydka hore iyo maydka dambaba waxay ku dhaxlayaan waa ukuwa fal hadda ku noqo maata idaa maata markuu ka dhinto shaksi can warafatin dad dhaxlaya fa maata axaduhum midkood uu dhinto qabla alqismati intaan tarikadii la qaybin bal u adeegaye fain lam yaris haaniya ka labaad haddaanay dhexlaynin hayrulbaaqiina kuwa soo hadhay mooye cid kale haddaanay dhexlaynin oo wa kaanuu hadday irhum dhexalkooda minhu min ahaani maydka labaad siday u dhaxlayaanna waa ka irhim dhexalkoodii min alawali ay ka dhexlayeen sidii ka hore ay u dhexlayeen bay ka labaadna u dhexlayaan jucila waxaa laga yeelayaa kaana haaniya ka labaad sidii oonu lam yakun ahayn boonu jirin wa qusima waxaana loo qaybin bayna albaaqiina intii soo hadhun baana maalka loo qaybinaya ka ikhwati waa walaalo lab iyo waa khawaatin walaalo adig ow baniina wiilal iyo wa banaatin hablo maata uu dhintay bacdun barhkood canilbaaqiina baaqii uu ka dhintay ka soo gudubtaa haddee wuxuu uhi way lam yanxasir haddaanu koobin irtau dhaxalkiisu filbaaqiina kuwii hadhay baanu ku koobmin aw ama inxasara waa ku koobmee wakhtalafa waxaa iskhilaafay qadrulistiqaaqi mudashada qadarkeediiba ayay iskhisaasay oo kaa horena qadar bay ka qaadanayaan ka dambana qadar bal waa adeegiyo fasaxix buu i waxaad hortuu saxiixisaa mas'alat alawali ka hore masaladiisa uma intaa dee mas'alat athani ka labaad masaladiisa saxiixiya uma intaa dabe in inqasama hadduu qiibsamo nasiibu thaani ka labaad nasiibkiisa min mas'alati alawali uu ka qaatay calaa mas'alatihi hadduu u qaybsamo fadaaka kaasi waa mid daahir oo iska muuqda wailaa haddii kale oo aanu u qaybsamin bal waa adeegaye fain kaana hadduu yahay baynahumaa dhexdooda halkee mayd masalada masalada labaad iyo nasiibkii uu maydka labaad ka qaatay masaladii hore muwaafaqatun hadday muwaafaqa ka dhex jirto duriba wafqu mas'alatihi maydka labaad masaladiisa wafqigeeda ayaa waxaa lagu dhufanaya fi mas'alati alawali ka hore masaladiisa ayaa lagu dhufan wailaa haddii kaloona iswaafaqin kulluhaa dhammaanteed masalada labaad baad fiihaa tii hore ku dhufan famaa balaga wuxuu gaadho ayay saxataa minhu labadooduba ka wada ansaxayaan uma intaa dabadeed man qofka lahu shay-un wax ku lahaa minal ulaata hore akhada wuxuu qaadan madruuban isagoo loogu dhuftay fiimaa duriba fiiha wixii lagu dhuftay masalada waman lahu shayun min athaaniya masalada dalbaad kii wax ku lahaana akhadahu wuu qaadan madruuban isagoo loogu dhuftay fii nasiibi thaani maydka labaad nasiibkiisii minalula uu ka qaatay ow fii wafqihi ama wafqigiisa ayaa loogu dhufanay in kaana hadduu yahay bayna mas'alatihi iyo wa nasiibi wafqun hadduu wafqi ka dhaxeeyo dal hadda waynu isul tahay waa iska fududahay wuxuu idhi sheekhu haddii aanu dhaxalkii wain lam yanxasir irhuhu fi lbaaqiina maydkan labaadee dhintay ayaanu dhaxalkiisi waxaanu ku koobnayn filbaaqiina intan soo hadhay kuma koobna sideenu ugu koobnayn dee cid kalaaba dhaxlaysa kuwii hore shaqaba kuma leh ama cid kalea la wadaagsanayso maydka labaad ka soo qayb gelaysa in lam yanxasir irsuhu filbaaqiinad waa taa aw inxasara ama uu ku kooban yahay oo intoodanun baale wakhtalafa qadarulistiqaaq qadarkan mudashada ayaa iskhilaafaya oo masalan mar iyadoo zawjo ku dhexlaysay ayay markan dambena hooyanimo ku dhexlaysaa markaa qadarkii mudashada ayaa halkaana iska khilaafaya marka ay caynkaa tahay ee meeshii ama ay cid kala soo gasho ama waa ciddii hore un siday maydkaa hore udhaxlayeen iyo kalabasay udhaxlayeen ay isbedesho fasaxiix mas'alat alawali buu yihi hortu ka hore iyo masaladiisa maydka hore iyo masaladiisaad halkaa dhigaysaa hadday ka jabto waad saxiix yeeli halkaasaad dabeedna dhigaysaa waxaanad xasuusnaataa marka aad masalada hore saxiix yeesheed halkaa dhigto qofka labaad ee dhintay masalada hore wuxuu ka qaatay wayna daba soconaysaa taasi waayahay marka aada siaad samayso uma mas'alata athaniy saxiix mas'alata athani ka labaad baad haddana masaladiisa saxiix yeelaysa ayana halkaasaad dhigaysaa maxaad markaa isu fiirin waxaad isu fiirinaysaa maydkani masaladii hore intuu ka helay sihaamtuu ka helay iyo waxaad isu fiirin dadkan dhaxlaya ee masaladiisani dadkan isaga dhaxlaya ka dambe dhaxlaya masaladiisa ayaad isu fiirinaysaa masaladiisa halkay ka ansaxdo hadday aaday jabgalo ama halkay ka unkantay kana ansaxdo iyo waxaad isu fiirin masalada hore wuxuu ka qaatay fasaxix mas'alata alawali buu yidhi uma mas'alata athaniya ka labaad haddana masaladiisa saxiixiyeen uma intaa dee markaad labadii masaleba halkaa aada dhigato in inqasama nasiibu thani maydka labaad tanigu waa maydka labaad maydka labaad nasiibkiisu hadduu uqaybsamo min mas'alati alawali masaladii hore wuxuu ka qaatay maydka labaad masaladii hore wuxuu ka qaatay hadday calaa mas'alatii uqaybsanto fadaaka kaasi hawl kale uma laha halkaasunbay ka ansaxaysaa masaladu markaa halkaasunbay ka wada ansaxaysaa bilmithaal baynanu u samaynaynaa muqniguna mithaalkaa waa dhigaya waxa weeyaan haweeney baa dhimato waxay ka dhimatay zawj ninkeedii ukhtayn laba walaaladoo ama shaqiiqa ama leaba laba ukto oo ama shaqiiqa ama leaba masaladaa haddii lagu idhaahdo dabeedna markay taasi intaa ka dhimatay ayaa labadii hablood ee ruuxa hore dhimatay ay walaalo ahayn intaan masaladii la qaybinin ayay dhimatay waxay ka dhimatay walaasheedii kale ee islaanta hore la dhexlaysay iyo inan ay dhashay inan ay dhashay ayay ka tagtay maxay haddaba tallaabooyinka ahaayeen inaad masalada hore saxiix yeesho haddana tallabaad aada saxiix yeesho kadib aada isu eegto maydka labaad masaladii hore wuxuu ka qaatay iyo masaladiisana aada isu eegto hadday isu qaybsamaan marka halkaasunbaad ku dayn bal haddaba aynu dhisno zawjku maanta muxuu doonayaa nis buu doonaya labada uktana maxay doonayaan uluaan bay doonayaan waayo uluaan iyo nis halkay ka wada dhismaan lix sow maaha waayo lixdii waxaan siiyey ulaankooda waa misa afar baan siiyey labadii hablood maxaa soo hadhay zawjkuna muxuu doonayey waa markii kale xagu ka qabtay waynu u cawlaynaa toddobaynu markaa masaladii ka dhisaynaa toddobadaa markaad masaladii ka dhisto maxay ukta maxay ukhtadiiba qaadatay markaa ukhtadiiba waxay qaadatay laba ukhtadiiba laba ayay qaadatay masaladii labaadna u kaalay masalada labaadna maxay ahaayeen ukhto shaqiiqa iyo iyo bintu sulbi maxay labadaasina qaadanayaan midba nis bay qaadanaysaa halkeebay uga unkamaysaa markaa masaladii labay uga unkamaysaa haddaba waxaad isu eegtaa wuxuu ina yidhi haddaba uma in inqasama nasiibu haani maydka labaad oo imika ah ukhtada shaqiiqada ah ama liabka ah nasiibkeedii min mas'alati alawali ay ka qaadatay oo imise ah laba ahi hadduu u qaybsamo calaa mas'alatihi maydkan labaad masaladiisa oo iyana imise ah laba ah fadaaka kaasi waa daahir weeyaan labadeedii ayuunbaad labadana kala siin labadii ay maydkaa hore ka heshay ayuunbaad labadana kaa siinaysaayoo masaladii wax dhismaahoo kale kaagama baahna labada ay qaadato bay labadana kala qaadanayaan jaamico kale uma baahna taas waxaan u malayn iyada inaa fahamtiin aynu ka soo gudubno calaa mas'alatihi fadaaka kaasi waa daahir buuhi wax dhib badan maaha wailaa buuhi haddaba way u qaybsami weyde way u qaybsami weyde maxaa u maxaa qaybsami waayey maydka labaad masaladii hore wuxuu ka qaatay iyo masaladiisii macnaa dadkan isaga dhexlayay masaladoodii ayaan u qaybsamaynin nasiibkii uu maydka labaad masaladii hore ka qaatay baa masaladiisii u qaybsami waayey bal waad eegi buu yidhi fain kaana baynahumaa iyo maxaa laysu eegayaa markaa waxa laysu eegayaa maydkan labaad masaladiisu halkay ka dhisantay haddii ayanay jabin ama halkay ka ansaxday hadday jabtay iyo wuxuu ka qaatay masaladii hore maydkii hore wuxuu ka qaatay iyo masaladiisu halkay ka ansaxday ayaa laysu eegayaa haddii ay fain kaana baynahumaa mas'alada maydka labaad iyo nasiibkii uu masalada hore ka qaatay hadday muwaafaqatun ka dhaxayso duriba wafqu mas'alatihi mas'aladiisa halkay ka waafaqday ayaa fii mas'alati alawali ka hore masaladiisa lagu dhufanaya bal halkaan aan misaalin mayd baa dhintay oo wuxuu ka tegey laba ayeeyo saddex hablood ay walaalayiinoo mutafariqaad ah mutafariqaad maxaynu uga jeednaa ukhto shaqiiqa mid le aba mid le uma ayadoon dabeetana la qaybinin ayaa tii xagga hooyo ayaa dhimatay waxay ka dhimatay walaalay xagga hooyo ka walaala yihiin oo shaqiiqadii markii hore ah iyo laba ay xagga aabbo ka walaala yihiin iyo ayeydeed oo labadii hore mid ka mid ah bal haddaba tallaabooyinkeennii aynu mayd walba masaladiisa aynu saxiixino waxaynu halkaa kore ku haynaa laba ayeeyo maxay doonayaan soo dus ukhtada shaqiiqadii maxay doonaysaa tali abkii maxay doonaysaa tali umkiina maxay doonaysaa sudus waa saddex sud saddex sudus iyo iyo nis halkee bay ka dhismaysaa lix bay ka dhismaysaa waayo makraju sudus waa waa saddexda sudus waa mutama waa tamaasul niskuna wuu tadaakulaya lix bay markaa masaladii ka dhismaysaa lix markay ka dhisanto ayooyinkii maxay qaadanayaan walaasha hortooda ukhtada shaqiiqada saddex sii labada ayeeyana mid sii ukhtada liabkaana mid sii ukhtada liumkaana mid sii masaladiisa intaa kuma dhammaa labadii jeda mid bay qaateen uktadii lumkeedna mid bay qaatay tii laabkeedna mid bay qaatay soo saddex maaha shaqiiqadiina saddex bay qaatay masaladii halkaasi ku dhantay halkaa ma ku ansaxday maxaa ku jira jab baa ku jira waxay ka jabtay labada ayeeyo maxay ahayd tallaabooyinkii aynu maraynaynu soo qaadaynay in cidday ka jabtiyo sihaamtooda laysu eego waynu soo eegno waaxid iyo laba miyay iswaafaqsan yihiin maxaa ka dhaxeeya tabaayun markay tabaayuntana maxay ahayd tallaabadii la qaadayay labadooda laysku dhufan maayo waxaa la qaadaya cadawda ruusaa la qaadaya o aslamsali baa lagu dhufanaya laba iyo toban ayay markaa ku noqonaysaa laba iyo toban soo maaha taasi haddaba laba iyo tobankaa haynoo fadhido waxaa inoo timi masaladii labaad masalada labaadna maxay ahayd waxaan nidhi ukhtadii saddexdaa markay kuwaa saddexda ahaayeen ayaa ukhtadii lu-umka ahayd ayaa dhimatay welibana usii qaybiyo imika labada jaddo ukhtada horta shaqiiqadii waxay qaadanaysaa lix labada jaddana labay qaadanayaan min hal uktada liumkiina labay qaadanaysaa ta liabkiina labay qaadanaysaa halkaasay ugu dhammaanaysaa horta qoladaa markaa haysana oo uktada liumkaabaa imika dhimanaysa e waa imisa waxay masalada hore ka qaadatay waa laba labadaasi markaa yaanay kaa lumin waxaynu u imanaynaa markaa masaladii labaad uktadii liumka ahayd baa waxay ka dhibatay ukta liuma waay maxay taasi leedahay sudus laba ukto oo liabaweyna ayaguna waxay leeyihin tulutan iyo ayeeyo maxay iyana leedahay sudus bay leedahay masaladaasina halkeebay ka dhismaysaa lix lixdii labadii hablood maxay qaadanayaan a labadii labadii shaqiiqo waxay qaadanayaan afar maxaa kale bay ukhtali umaa kuu joogtay iyo jaddo ayaguna labada soo hadhay ayay sudus sudus u qaadanayaan masaladii labaadna halkaas ayay ka ansaxday haddaba waxaad isu eegtaa maydkan labaadi masaladii hore wuxuu ka qaatay oo ah laba ilan labiyo toban baynu ka ansixinaynu gaadsiine iyo masalada labaad oo lix ah maxaa ka dhexeeya tawaafuq binisba ka dhexeeya fain kaana baynahumaa muwaafaqatu duriba wafqu masalati masaladiis wafqigeeda ayaa fi masalati lawali lagu dhufan nis markaa masalada labaad oo lixa halkay ka waafaqday sihaamtiisi waa nisa saddex u celi saddexdaasun waxaad ku dhufataa masaladii hore halkay ka ansaxday oo labiyo toban ah lix iyo soddon